bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa redio cigaag waxaa nasiib u hellay inaanu waraysano amaanu warays ka qaadno abaabulayaashii xafladii qalajabinta soomaalida ee maanta iyo weliba sanad guuradii konton iyo labaad ee kasoo wareegtay dhalashadii wadanka soomaaliya oo ay soo abaabuleen dhalinyarta magaalada soomaalida reer boston oo ah organisationka la yihahda salsi cammaan abgaab iyo maxamed cabdi cashkir oo lagu naanaysa jaamac kusoo dhawaada cegaag marka hore waxaan ku horeynaynaa camaan camaan bal naga waran ama warbixin yar naga sii oo kooban abaabulkii iyo kicintii aad ka gasheen magaalada boston
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore walaalle waa waa mahadsan tahay haddaan kaaga waramo xalfaddan sida u dhacday kolba wax laga sheekeyn karo maaha si wanaagsan ayay ku dhammaatay waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan dhallinyardii soo abaabushay gaar ahaan dhalinyarada salsi oo ka shaqeynaysay eventigan lixdii bilood oo lasoo dhaafay haddana waxaa moodaa inaan laga miro dhaliyay oo meel fiican ku dhammaatay
maxamed ku magac dheer jaamac kusoo dhawow cigaag inogana waran sidaad u abaabasheen xafladdan
walaal xuseen waa mahadsan tahay and thank you for having us cigaag midiya aad ugu mahadinayna inaad nagala soo qayb gashay galabtay halkan galabta saad arkaysa waxaa ka dhacay laba xafladood oo aad iyo aad runtii loo soo agaasimay oo muhiim u ahaa communityguna ay runtii aad usoo dhaweeyeen aadna ugu farxeen waa tii hore oo galabkii dhacday waxay ahayd xafladii graduation ceremoniga oo aan u dhigno sanad walba oo ahayd sanadkan oo ahaa sanadkii toddobaad saalsi ay xafladan dhigto saad socotidna macnaha ururkan saalsi waa urur dhalinyaro oo magaalada boston ka jira dhalinyara rangareysa dhalinyarada kalena u rangareeyaan marka waxaan qabanay galabteeto horta first of all sida walaalka camaan sheegay waxaan aad iyo aad u mahadinayaa dhalinyaradii soo abaabushay oo muddada saddex bilood ah ay nagu qaadatay inaan labadan aftiba soo abaabulno nala joogay nalana soo waday aad bay u mahadsan yihiin dadkii nagala soo qaybgalay iyo sidii xamaasadda laheed oo weliba habeenkii macnaha habeenkii damaashaadka iyo habeenkii xornimada qaadanay oo ahayd konton labadii guuradii kasoo wareegtay markii soomaaliya xornimada qaadatay si aan macnaha dadkii kiiradooda iyo waxooda ay aad iyo aad u qurux badneed aad bay ayaguna ugu mahadsan yihiin runtii labada xafladood ba laba xafladood saan hore saan kugu sheegayba aad muhiim u ahayd communitiguna aad iyo aad usoo dhaweeyeen waa mid reasonka aan iskugu beegnayna waxay ahayd maadaama ardadii jaamacadihii high schoolkii ka graduate garaynasay aanu xaflad u sameynay oo aanu ugu mahad celinaynay dadaalka dheerigaa iyo weliba waktiga saacaddan lagu jiro iyo sida macnaha ay ku jirto dadnimada fiican oo ay u gaareen heerkan inay high school iyo jaamacadihiiba kasoo graduate gareeyaan run ahaantii ardo badanaa jaamacadaha kasoo baxday waxa ugu horeeyey oo speechkiisii aadka loogu riyaaqay ka mid ahaa macaad rasuul oo kasoo baxay hartford university oo sanadkan graduate gareeyay asaguna ardada graduate ku jiray waxaan waxaan iskugu beegnay inay ardada jaamacadaha iyo graduate gareysa inay arkaan xorriyadooda iyo waxasin looga sheekeeyo maadaama ay ku jiraan dhalinyaro badan oo meeshaan ku barbaaray oo aan macnaha saas xariira ula lahayn waddankii iyo historiyada aqoon ay kala weyn tahay july for ay kala weyn tahay july first marka saas baanu labadan xafla usoo aagulsanay weli haddana stil waxaan ku mahadinayaa aad iyo aad dadkii nagala soo qayb galay iyo dadkii nala agaasimayba camaan haddaan kugu soo noqdo ma noo sheegi kartaa xafladdii maanta ee qalinjibinta siday u dhacday
bismillahi raxmaan raxiim xalfaddii qalinjibinta waxay ahayd tii toddobaad aanu qabanno waa sanadkii toddobaad aan qabanay sida u dhacday waxaa ka mid ahaa in yarkii uu sheegay jaamac mudiicu rasuul oo harvard university ka soo baxay oo si fiican ardayda u baraarujiyey oo ugana sheekeeyey nolosha ka dambeysa jaamacadda iyo professional worka iyo waxa ay sugayaan si fican ayuu ardaydii maaragtay u baraarujiyey waxaa kaloo ku xigay cabdi yuusuf cabdiiq yuusuf oo ah vice presidentga state street global advisories oo asna soddon sano u shaqeynayay state street asna maaragtay si fican ayay dadka ugu riyaaqeen speechkiisii wanaagsanaa waxaa kaloo jiray waxaa meesha laga tiriyey gabayo aada u tiro badan oo ku salaysan waxbarashada iyo independensiga wallaahi lama soo koobi karo dadka say u faraxsanaayeen annagana si fiican ayaan ugu riyaaqna siday ku dhammaatay waana soo dhaweyna
okay jaamacada soo koobaya xafladdii caawa ee sanad guradii israaca labada gobol ee soomaaliya ee kooda luuliyo bal waxma nooga sheegi kartaa
runtii saad arkaysaba macnaha sbiijadii meesha laga soo jeeda aaday muhiim u ahaayeen laakiin waxaa aad iyo aada uga helay oo aniga weli igu dheer waxaa weeye inay ahayd dad kasoo qaybgalayaashii iyo dadkii xamaasadda dheeriga muujinay inay dhallinyaro u badnaayeen oo aan isdhihi karno dhallinyaradii boston joogtay ninety percentageba waa nagala soo qaybgaleen xafladda waana mid aad aan ugu faraxsannahay maadaama aan arag dad waaweyn ay sameesh ku badneen dhalinyaro u badneed waayahay kuwaas waxaa dhalinyarada salsi oo soo abaabulay laba xafladood oo aada muhim u ahaa soomaalida reer boston maanta
Thank you.